mudane guddoomiye mudanayaal sida aad wada og tihiin waxaa la dalbay kalfadhi aan caadi ahayn oo xildhibaanada dhammaan ogeysiiskiisii la siiyey inuu furmayo maanta oo ah kalfadhigan hadda inoo furmay iyadoo taa laga duulayo guddoomiyaha golaha wakiilada markuu la tashaday guddoomiye ku-xigeenada golaha wakiilada markuu arkay dastuurka dowladda puntland qodobka lixdan iyo afraad markuu arkay xeeroosaadka golaha wakiilada qodobka tobnaad farqadiisa lixaad wuxuu magacaabay guddiga doorashada xubnaha aqalka sare dowladda federaalka qaybta puntland waana sidan kow saadiq abshir garaad guddoomiye cabdicasiis siciid maxamed xubin siciid daahir qodax xubin farax caydiid casoowe xubin cabdirasaaq muuse maxamed xubin maxamed cabdi warsame xubin cabdidaahir siciid ciise xubin raxmo cabdixabiib jaamac xubin cali axmed saalax xubin gudoomiyaha golaha wakiilada mudane axmed cali xaashi aad iyo aad baad u mahadsan tihiin mudane guddoomiye kusoo dhawow